أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo qodobadan ee kugu heelana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo taliyaha sardoonka kooxda herdada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan madaxa kooxda herdada soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub la galay dowladda masar xilli uu booqasho ku tegay magaalada qaahira khasaaraha uu geysanayo dabka ka socda magaalada los angeles ee dalka maraykanka ayaa sii korortay iyadoona dabka uu sii faafayo maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada buulafulay ee wilaayada bay wilaayada gado ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gado أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo labaatanka rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka subaxnimo ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta xabashada itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax shalay askarta kufaarta xabashada itoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo qaraxaasi waxaa ku baktiyey afar askari oo kufaarta xabashada itoobiya ah dhaawacuna waa hal askari oo itoobiyaan ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxyaabihainkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada ceelbarde ciidamada mujaahidiintu waxay sidoo kale qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah taliyaha sirdoonka kooxda herdada soomaaliya ayaa ka qayla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka wadaan deegaano dhaca duleedka degmooyinka buulaburde iyo halgan ayna ku dileen tobanaan maleeshiyaad murtadiin ah ayay saraakiil ka tirsan kooxda ridada waxay qireen khasaaraha soo gaaray maleeshiyaadkeeda sambaroolsha oo ah taliyaha sirdoonka ashhadalla dirirka ah ee kooxda ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ka dagaalamaya bariga hiiraan ay ku daaleen weerarada uga imaanaya ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoo maleeshiyaad fara badan kula hadlayay duleedka buulaburde ayuu sheegay in dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta uu waqti dheer qaatay islamarkaana uu dhankooda ku adkaaday murtad sanbaloolshe ayaa carabaabay in dhowr deegaan oo murtadiintu uga sugan yihiin bariga hiiraan uu booqday islamarkaana uu kusoo arkay boqolaal maleeshiyaad curyaamin ah iyo xabaalo lagu aasay maleeshiyaad ka tirsan macaawisleyda oo mujaahidiintu ay dagaalada ku dileen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in murtadiintu ay galeen dagaal aan qorsheysneyn kadibna lagu jebiyey wuxuuna dhaliilay qaabdagaaleedka maleeshiyaadka macawisleyda oo mujaahidiintu ay si aad ah u naafeeyeen aad iyo aadaan uga warqabnaa inaad muddo iska hor fadhiseen ood isku daasheen goob kastoon tago naafaan ku arkaa godadaan ku arkaa meeshaanna marka dad qoqoban oo qaybsanna ma guulaystaan mana xuroobaan sharafna ma yeeshaan laakiin dagaal daba dheeraaday oo lagu dhiigbaxaayo oo wakhtigu dhammaanayn aan la aqoonin waa laga fiican yahay inaanan caatifiyin aan noqon oo aanan si fudud dagaalka aanan ku gelin kooxda ridada soomaaliya ayaa ka cabanaysa in dagaalka ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maleeshiyaadkeeda lagu dhiigbixiyey islamarkaana uu wakhtigu kusii dhammaanayo labadii isbuuc ee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen duleedyada buulaburde ayaa khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka cadowga maasaned cabdiqani madaxa kooxda herdada soomaaliya ayaa mar kale heshiis cusub la galay dowladda masar xilli uu booqasho ku tegay magaalada qaahira xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaas eenoo haya wafdi uu hogaaminayay xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar gurguurta ayaa kulan la qaatay murtad siisii madaxweynaha masar iyadoo warbaahinta masar ay sheegtay in labada dhinac arrimo badan ay ka wada hadleen heshiisna ay wada gaareen bayaan ka soo baxay xafiiska gurguurta ayaa lagu sheegay in xasan sheekh uu heshiisyo horle la galay masar kuwaasoo isugu jira heshiisyo iskaashi iyo kuwo amni sidoo kale labada dhinac ayaa kala saxiixday heshiisyo dhanka dhaqaalaha iyo socdaalka waxayna isku afgarteen in la xoojiyo xiriirka labada dal warbaahinta dalka masar ayaa sheegtay in siisii uu qalinka ku duugo heshiis dhinaca amniga ah oo ay masar la gashay kooxda riddada kaas oo ah in masar dhanka milatariga ay ka taageerto kooxda riddada soomaaliya dowladda masar ayaa heshiis amni horay oo la gashay kooxda riddada soomaaliya taasoo keentay in masar laba jeer hub ka soo dejisa muqdisho oo ay ku wareejisa kooxda riddada soomaaliya wararka qaar ayaa sheegaya in heshiiskan xasan gurguurta uu la galay masar uu yimid kadib markii uu dhowaan heshiisyo dhowr ah la soo galay ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed taasoo si weyn ay oga carootay dowladda masar keentayna in gurguurta uu dejiyo carada masar uuna heshiiska la galo maasanid abu xasaan khasaaraha uu geysanayo dabka ka socda magaalada los angeles ee dalka mareykanka ayaa sii korortay iyadoona dabku uu sii fidayo nuur cali warsame abushiiba ayaa warbixinta warkaasi noo haya sannadkii labada kun sideed iyo tobankii mid ka mid ah shirkadaha soo saara filimada fuxshiga ee uga caansan dalka maraykanka ayaa xayeysiis u samaysay dukumentari cusub oo ay ballan qaaday inay soo saari doonto sannadka labada kun koo iyo labaatanka filimkaas wuxuu ku saabsanaa dab aan noociisa oo kale horey aan loo arag oo ku dhufanaya gobolka californiya kadibna ay si adag oo xirfad leh u daminayaan ciidanka dabdemiska shirkadda ayaa si aad ah u xayeysiisay ciidanka dabdemiska maraykanka oo ay ku sheegtay kuwo iyagoo kale aan hore loo arag sannadkii labada kun iyo labaatankii maraykanka waxaa ka dilaacay cudurkii sufmareenka ahaa ee covid sagaal iyo toban oo galaaftay nolosha wax ka badan hal milyan oo ruux oo amerikaan ah wuxuu ahaa dukumentari khiyaali ah balse khiyaaligii ayaa run noqday sannado kadib oo dab sufmareen ah ayaa horaantii bishan ku dhuftay california allah ayaa qadaray in musiibada ugu daran ay ka dhacdo xaafadda fuxshiga ee bacific baliset oo ay ku taalla xarunta ugu weyn ee shirkadda hollywood halkan ayay ka bilaabanaysaa qisadii khiyaaliga ahayd ee isku beddeshay jaxiimada dunida shan iyo labaatankii bishii disembar ee lasoo dhaafay xilli gaaladu ay u dabaaldegayeen waxay ugu yeereen ciidda krismaska ayaa duleedka magaalada los angeles lagu arkay walxo iftiimaya balse dadku si aad ah uguma baraarugin waxayna sii wateen qafladooda ilaa laga soo gaaray toddobadii bisha janaayo kolkaasoo dab xogan uu qabsaday taagaga buuraha ee magaalada ku hareeraysan dabka ayaa sidii uu u soo socday wuxuu soo iqtixaamay xaafadaha ugu caansan magaalada los angeles waxaaba la mooday inuu si gaar ah u beegsanayay dhismayaasha qaaliga ah ee ay degan yihiin dadka mujrimiinta hantida leh wuxuu burburiyey daarihii caanka ahaa iyo shirkadihii waaweynaa los angeles oo ah magaalada labaad ee waddanka ugu weyn ayna ku yaaleen daaraha ugu qaalisan ayaa isku beddeshay mid burbur saaxiib u ah bilowgii dabka ayay ciidamada dabdemiska isku dayeen inay xakameeyaan dabka balse dabeysha loogu magac daray santa ana ayaa dabkii basiin kusii shubtay wuxuuna gaaray heer la damin waayo duufaanta dabka wadata waxay dhulka la siintay in ka badan lix iyo toban kun oo guri iyadoo galaafatay nolosha soddon ruux balse saraakiisha dabdemiska ayaa aaminsan in dhimashadu intaa ay ka badan tahay welin rag ay ruux lahayn boqolaal ruux lix iyo toban maalmood kadib bilaabashadii dabka ayaa lasoo warinayaa dabaylo dab ah oo ku soo biray dabkii californiya horey uga kacay arrinkaa oo sii xoojinaya xaddiga musiibada rabaaniga ah ee ku dhufatay gobolkan saraakiisha gurmadka ayaa sheegaya in dad ka badan soddon kun oo ruux laga daadguriyey hareeraha los angeles si aysan ula kulmin khatar hor leh waxaa la arkayey dabka oo holcinaya dhowr tuulo oo ku dhow magaalada los angeles in ka badan siddeed kun oo ciidamo dheeraad ah ayaa la geeyey californiya sidoo kale dowladda mexico ayaa soo dirtay ciidamo dabdemis ah balse waxaasoo idil waxba kama tirin deminta dabka shalay waxaa la iclaamiyey inuu gubtay madaarka caalamiga ah ee los angeles oo ka mid ah garoommada ugu waaweyn ee dalka maraykanka uguna qaalisan sanduuqa magaalada ayaa xaqiijiyey in qaybaha ugu muhiimsan ee madaarka ay gubteen diyaarad nooca xamuulka ah oo aad u weyn ayaa ku dhex gubatay madaarka waxaana la arkayey holac ka baxaya diyaaradda iyo qaybta kaydka shidaalka diyaaradaha oo dabku gebi ahaanba baabi'iyey dhulkaymo ah oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada los angeles ayaa rajabeel ku riday ragga dabka dimiya kadib markii dabeesha santa ana ay dab xoogan ka geysatay saraakiisha saadaasha hawada ayaa sheegaya in dabku uu ka dhashay jafaafka daran ee californiya ku dhuftay buulasha shimbiraha ayuu dabku ka kacayaa kadibna wuxuu qabsanayaa geedaha ilaa marka dambe kaymaha oo idil ay gubtaan iyana waxay sii tuurayaan hirar naar ah kuwaasoo magaalooyinka soo gaaraya mid ka mid ah dadka gaalada ameerikaanka ah oo indhihiisa ku arkay xaddiga dabku ku socdo ayaa musiibada los angeles ku sifeeyey jaxiimada dunida We're out here in Altadena. This is my sister's house. We're trying to protect it at all costs. As you can see, everything's burned. This house is burned. This house just started. That house burned. The house right here burned. These two, not yet. The houses behind burned.
halkani waa xaafadda altadena We can't even turn waa the kan hose gurigii on.
walaashay Understandable waxaan reasons, isku I guess.
dayaynaa inaan badbaadino 911 wax walbaha nagu powerless right qaadata now.
eh Obviously, all their resources are being used elsewhere.
sidaad arki karto wax walba halkana waa ay ku gubteen They just gurigani have a- waa uu gubtay gurigan hadda ayuu dabku qabsaday gurigan kale isna waa uu gubtay guryahan gadaasheeda ka muuqda waa ay wada gubteen biyo ma jiraan lambarkii booliska ee sagaal hal hal ee la wici jira ma shaqaynayo halkani waa naarta dunida halkani waa jaxiimada adduunyada wax laga qaban karana ma leh
There's no water pressure. We can't even turn on the hose for understandable reasons, I guess. 911 is powerless right now. Obviously, all their resources are being used elsewhere. This is just hell on earth. This is just hell on earth. There's only so much you could do. We emptied the house just in case.
warbixinadii ugu dambeeyey ee laga helay california waxay muujinayaan in dabku uu soo laba kacliyey islamarkaana uu geysanayo burbur iyo halaag hor leh in ka badan afar boqol oo diyaaradaha debdemiska ayaa howlgalka debdeminta ka qayb qaatay balse waxtarkooda ayaa aad u yaraaday sababo la xiriira xaddiga dabka oo nuuciisa kole aan taariikhda soo marin gudaha maraykanka dabku wuxuu sababay khasaare maaliyadeed oo baaxad leh waxaana basbeelay shirkado hoteelo iyo kumnaan kun oo gaadiid qaali ah arrinkaa oo khasaaraha maaliyadeed ka sare marinaysa laba boqol toddobaatan shan bilyan oo dollar gelinkii dambe ee maalintii arbacadii dabka ayaa ku fiday masaafo dhan toban iyo shan mayl wuxuuna sababay in loo dhowaan waayo harada kistaayig oo ahayd meesha ay biyaha ka qaataan diyaaradaha dabdemiska qiic iyo uuro madow ayaana cirka isku shareeray duuliyaasha diyaaradaha ayaa ka sheeganaya inaysan si wanaagsan wax u arkin arrinkaa oo wiiqaya howlaha debdemiska ee lagu doonayo in lagu baktiyo dabka sida xuliga ah ku sii faafaya arrinka kale oo halisteeda leh ayaa ah diyaaradaha debdemiska oo adeegsanaya maadooyin kiimika halis gelinaya bay'ada culimada deegaanka ayaa sheegay in adeegsiga maadada fosfaad ammonium ay khatar weyn ku tahay dhulka sida dhirta iyo duurjoogta islamarkaana ay dhalin karto musiibo raagta oo saamaynteeda laga dareemi doono gobolka saliibiga donald trump oo ka hadlay dabkan ayaa dhaleecayn culus u jeediyey guddoomiyaha california oo uu ku sheegay nin khayru mas-uul ah oo aan ka sii baaraan degin musiibada wuxuu soo hadal qaaday in adeegsiga biyaha badda ay halis ku tahay kalluunka iyo noolaha badda gunteeda ku dhaqan Well, it's very sad because I've been trying to get Gavin Newsom to allow water to come. You'd have tremendous water up there. They send it out to the Pacific because they're trying to protect a tiny little fish, which is in other areas, by the way, called a smelt.
xaqiiqdii waa arrin si aad ah looga murugoodo sababtoo ah anigu waxaan guddoomiyaha gobolka california gavin newsom kula taliyey inuu adeegsado biyaha faraha badan ee uu heli karo waxaana ku idhi waxaad haysataa biyo kugu filan oo aan ka ahayn kuwa badda basifiga waxay isku dayayeen inay ilaaliyaan kalluun yar oo badda ku jira islamarkaasna ay biyaha qaataan runtii waxay ahayd arrin fadeexad ah sababtoo ah biyo ku filan uguma jirin harooyinka loogu talagalay biyaha dabdamiska annagu waxaan isku dayaynaa in arrinkan oo kale mar kale uusan dhicin wax sabab ahna looma hayo arrinkan oo kale biyo badan ayaa la heli karaa jiilaal daranna ma jiro markaas ayay diyaaradaha dabdamiska u dirayaan badda waxani waa wax waali ah oo aanan marnaba la aqbali karin And for the sake of a smelt, they have no water. They had no water in the fire hydrants today in Los Angeles. It was a terrible thing. And we're going to get that done. It's going to finally be done. I got it done from the federal side, and uh, he didn't want to sign it, but it's not going to happen again like that.
khubarada ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ka digay in isbuuca soo socda uu noqon doono mid halis ah oo buuraha los angeles ku hareeraysan ay soo tufi doonaan hirar dab ah waddo dherarkeedu yahay konton kilomitir oo muhiimna u ahayd soo daadguraynta qalabka dabdemiska ayuu dabku xiray sida uu sheegayo madaxa booliska gobolka californiya guddoomiyaha gobolka ayaa iska fogeeyey eedeymaha uga yimi donald trump ee ah in la adeegsaday maadooyin wax u dhimaya deegaanka wuxuuna sheegay inay ku dadaalayaan ilaalinta bay'ada
كاليفورنيا تقود الأمة في مجال حماية البيئة أنا لن أتخلى عن ذلك california waa midda qarankeena ku hogaaminaysa ilaalinta bay-ada arrinkaas kuma xadgudbayno oo waan dhowraynaa waxa keliya ah ee aanan aqbalayn waa in gurmadka debdemiska ah uu dib u dhaco wax yar oo dib u dhac ah ayaa halis gelinaya nolosha dadka oo idil sidaad aragteen goobaha burburay waxaa ka mid ah guryaha dadka iskuullada kiniisadaha isbitaallada iyo dhammaanba kaabayaashii magaalada los angeles الشيء الوحيد الذي لن أستسلم له هو التأخير التأخير هو إهمال لحياة الناس tirkoobkii ugu dambeeyey ee soo baxay ayaa sheegaya in dad ka badan lix dhibic shan milyan oo qof ay halis ugu jiraan dabka waxayna korontadu ka go'day in ka badan toddobaatan iyo toddoba kun oo guri waxaana aad u adag in dib loo soo celiyo adeega korontada los angeles iyo deegaanada ku heeran madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa khudbadiisii ugu horreysay oo uu ujeediyey markii uu xilka la wareegay wuxuu sheegay in dabka california uu isaga taxaddi weyn ku yahay isagoo maamulkii bayden ku eedeeyey inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka trump wuxuu ka dardaaruweriyey suurtagalnimada inay dib u soo laabato bilicdii magaalada los angeles wuxuu sheegay inaysan suurtagal ahayn in dadkii lahaa guryaha qaaliga ah ay dib u dhistaan sababo la xiriira dhaqaale xumada waddanka ka jirta isagoo muujiyey siduu uga walaacsan yahay burburka aan waxba laga qaban karin ee magaaladaasi gaaray wuxuu carabka ku adkeeyey in magaaladii ugu nolosha qaalisaneed ameerika ay basbeeshay oo aan rajo laga qabin in wakhti dhow ay ku soo laabato sidii ay horey u ahayd all the other problems. They were not happy. And it's going to be very interesting to see whether or not they're going to build or whether somebody else is going to build and, and build a much lesser home. These were the most expensive homes outside of Palm Beach County. I see a list outside of Palm Beach.
dadku ma ahan kuwa faraxsan lama hubo inay dib u dhisan doonaan guryihii ka gubtay ama in dad kale ay dhisan doonaan guryaha baaba'ay waxaa laga yaabaa inay dhisan doonaan guryo ka yaryar kuwii hore ee basbeelay dhismayaasha burburay waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan caalamka marka laga soo tago xeebta balam biij waxay ahaayeen guryaha ugu qaalisan adduunka anigu uma malaynayo in dad badani ay ku laaban doonaan los angeles oo ay dib u dhis ku samayn doonaan dadka qaarkoodna ma rabaan inay ku laabtaan meel guryo aad u hooseeya laga dhisayo guri ayaa la dhisayaa mid kale oo deriskaaga ahna guri ayuu dhisanayaan dadku ma rabaan meel noocaas oo kale ah waxay la tahay intani dhibaato weyn ay ku noqonayso nidaamka canshuurta guddoomiyaha gobolka wuu fahmayaa wax aan ka hadlayo waxaa kaloo aan rabaa in dadku arrintan ay maqlaan marka aad ahayd guddoomiye gobol oo aad lumiso kumanaan dad ah oo aad u taajirsanaa oo lacago badan oo canshuuro ah bixinayay soo mas-uuliyad darro ma ahan
And the governors know exactly what I'm talking, and I'd like to hear anybody talk about that. But if you're the governor of a state and you, lo- you lost thousands of very rich people that were paying a lot of taxes.
dowladda silbiyadda maraykanka oo ku duushay waddamada caalamka islaamka islamarkaana burburisay magaalooyin boqolaal kun muslimiin ahna xasuuqday ayaa wajahaysa ciqaab rabaani ah oo dunida lagu tusay maatanid abushiiba maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada bulofulay ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan dowraddan waxay qayb ka tahay dowraad maalmihii ugu dambeeyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab almujaahidiin uu u qabanaya dhammaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulafullaay ee deegaanada ku dhow waxaana markan la gaaray doorka ardayda wax ka barata macadka imaam assakhaawi faraciisa degmada buulafullaay iyadoona arday badan ay ka faa'iidaysteen dowradan oo muddo dhowr maalin a socotay ardayda dowrada loo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood qayb waa arday caadi ah oo shan maalin oo xiriir ah dhigata madarasada qaybta kalena waa macallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada buulafullaay kuwaasoo iyagana maalmaha khamiista iyo jamcaha macad ka dhigto labada dhinacba dowrada waa loo qabtay oo ay ka wada faa'iidaysteen idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay halka ay ka socotay dowradan waxaana mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mida ardayda ka faa'iidaysatay dowladan socotay muddada saddexda maalinna waxaan ku horumarnay ardayda dhigata shanta maalin macadka sakhaawi ee degmada buulafullaay waxayna ka warbixinayeen dowladda ay qaateen iyagoona dhanka kale u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaab ulmujaahidiin cishiro badan ka qaadanay mayba kumada ehe ee culuumul qiraa'ada kumada ehe mayba kole kumada ehe ee atawxiid caqiidi kumada ehe muhiimadda dhalinyaranimada leta kumada ehe cishiro badan eed iyo eed muhiimanga eedning anfa ay naftaan walku bedeli doonaan aan islahaya ka qaadan ha eedyadan kamaad nagaan maadaama duuri muhiime nafsadayn anfacday anti dibnin anfac doonto gobiroyta dirhugni baan anfacdaya tan dibnin anfac doonto unang malayanin qobadan eedyadan kamaad nagaan mayba lena didaalkin didaalka sii dara jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum marlena dowlad una qaadani may qabanqaabiday walaalaha mujaahidiinta ayaa ha qabanqaabiyeen maktabka dawada ha qalqaaliyeen markan waxyaala ay ku hadlaasiin ma hirto dowlad maqaaji maadada koowaadka mariyoy dowlad may dharaayay dowlatul qimam liasxaabi alhimam waxyaalaha ay ka qaadanayna ma haytay muxaadar iwaan sheeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim muxaadar kale iwaan sheeyeena qawaacid liimaan muxaadar kale iwaan sheeyey azuhud waraqaa'ig muxaadar kale iwaan sheeyey dowru shabaab fi jihaadi alacdaa muxaadar kale iwaan sheeyey alakhlaaq xamalat alqur'aan muxaadarooyinkaasi iyo walbadan ka qaadani insha allah wada khayr badan laka faa'idi markan muddo sida beri ee soodi markan dowladdaas asaalshahay dhanka kale macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo iyagana labada maalin ee khamiista iyo jimcaha dhigta macadka ayaa iyagana ka faa'iidaystay dowladan waana kuwan iyagoo ka warbixinaya magacaygu waa cabdulaahi isxaaq maxamed oona ka mid ah macalimiinta magaalada buulafullaay gaar ahaan madrasad hadda aan macalinka ka ahay waa mucaad ibnu jabal dowladda magaceed waxaa weeyaan dowratulqimam liasxaabi alhimam dowladda waxyaalahan aan ku qaadanay xisooyinka waxaa ka mid ahaa mahaaraatu alqira'a waalkitaaba ee waxyaalaha aan ka faa'iidaysanay oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah sifaat almucalim annaajix macalimka naajixiga sifooyinkiisa iyo tilmaamaha uu leeyahay ayaan ka qaadanay waxyaalaha kale oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah kayfa yu-addi almucallimu amaanatahu mucalimka see buu u gudan karaa amaanada dushiisa saaran waxyaalaha dowladda aan ku qaadanay waxaa ka mid ah oo aada muhiimku iyadana dowru lmucalim fi lislaami almujtamac waxyaalaha aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah maadada ah alwalaau walbaraa oo sheekhu uu noo jeedinaya jazaahu llahu khayra aljazaa anoo ah magacii maxamed cali oo ka mid ay macalimiina degmada buulafullaay oo kana howlkalay madrasatu ibni mascuud ee ka taada degmada buulafullaay oo ka mid ay haddana ardayda macadka assakhaawi lilqiraa'aati walijaazaat fii madiinati buulafullaay kolley runtii maalmaha kun waxnu socdayaa dooro runtii doorada wakhtigeedna waa koobnay uu wakhtiga kooban dartiisa haddana wixii meesha un ka qaadana runii aada iyo aad ayaa wahawiin u aheeyeen kitaabka ilaahay subxaanah watacaala qaabka loo ilaalin lahay mawaadiicda kolley macalimiinta qaar baa sii sheegeen wixii laka qaado runtii markaa duruustaas aada ayaa u faa-iidne may baa qaadanay duuro leeraw dowrat lqimam liasxaabi alhimam yana qaadini duruus fara badan oo tan hadib maalinkaba usi sheegay ee yaa ka qaadini faa'iido badan kula kulani جزاكم الله خيرا لنا دعوة حركة مجاهدين على الشباب يعني انقبتي دنبيش الله دافع رندك إلهي كعنفعي كعمل فلي كدغ ما أمور ديرسي الله نوالا نيو دورون إيدا والبدن لكفائدي كلي والبدن أنو ماك أنا الحمد لله هدم جون أرنين إيدا كفرحن يا يا الحمد لله كفائني dowladan sidaa hore u sheegnay waxay qayb ka tahay dowraa taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ay u qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulafullaay iyo deegaanada ku dhow maataned abu xasaan wilaayada gedo ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqee wilaayada islaamiga gedo ayaa waxay wilaayada diyadhignoola u kala qaaday beelaha wagardhac iyo beesha reer garaad oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diidan dhignoolka ayaa waxaa la gaddoonsiiyey beesha reer garaad oo nin ka dhashay dhaawac lagu gaarsiiyey magaalada ceel waaq kaas oo uu gaarsiiyey nin ka dhashay beesha wagardhac odayaasha iyo waalidiinta labada beelood oo munaasabadda ku kala wareegayay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay sidaad hadda arkaysaanba geelaan meesha tuuran oo hadda muuqanayo waxaa loo xukumay ninka la yidhaahdo bacla waxaana lagu xukumay cabdi xasan iyadoo ay xukuntay maxkamadda islaamiga kitaabka ilaahay shareecadana lagu xukumay annagoo ku qanacsan oo qoraal laahna aan ku bixinay waxaan ku wareejinaynaa geela isaga ah qofkii xaqa lahaa iyo wilaayada anigoo nabadoonkii wagardhaceed ah oo geelaas keenay aniga iyo beeshaydii iyo odayaashaydii annoo isla soconno innala ka wareejiyo walaalkaasna uu qaato geeluna uu yahay afar iyo labaatan saddeed waa urey saddeedna waa shan jiryaal saddeedna waa afar jiryaal siduu ahaana aan ku keennay innagoo maaragtaa xaqbaxayno in geelaas isaga ah nala ka wareejiyo walaalkiina uu qaato waxaana ku wareejinaynaa nabadoonkii sheegaraad geelaas isaga in maaragta ay gadoomaan xaqooda ay u qaataan naga qaataan wilaayada ay gadoonsiisa sidaas ayaan ayaan u keennay geelaas oo ninkaas loo xukumay oo ninkii loogu xukumay qabiilkiisiiba ay keeneen cayntiisii geelaas sifihiisii siduu ahaa saddexdii qaybood ahaaba waa lagala wareegay anoo odaygiisii ah iyaguna waa mahadsan yihiin way xaqbixeen xaqii lagu lahaa oo ninkaas loogu xukumay oo ay keeneen waa ku mahadsan yihiin walaayada gobol iyo degmada ah ee fulisay waa ilaahay baa mahadda waa u mahadcelinaynaa maxkamadaas islaamka ah ay xukuntay oo qaaday ninkii lahaa loo keenay adoo odagiisa waa la wareegnay waana ku mahadsantihiin anigoo maxamed sheekh xasan cilmi bacli ee geela afar iyo labaatanka ahaa oo ninkii wagardhacyada cabdi xasan ah laigu xukumay wagardhac waa isiisay waana qaata xarakada ilaa heer gobol ilaa heer degmaan igu wareejisay iyo wagardhac sidii uu haabaan u qaata waana la isiiye geeli xarakadaana igu wareejisay qabiilkii kalena waa igu wareejiyey maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada ku kala saaraa beelaha iyo guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh